بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رb العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبyina mحmd وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qال الإmam أbو عيسى التrmdي رحimه الlه taعالى وmin sورة الأنfاl qala xdثna أbو كرyb qala xdثna أbو bكر بن عyاaش عن cاaصم بن بهdلة can muscab bni sacdin can abiihi qaala lamaa kaana yowmu badrin markay ahayd maalintii beder ji'tu bisayfin seef ayaan la imid faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah in allaha alle qad shafaa sadrii laabtayda waa daweeyey min almushrikiina gaalada dagaalkooda iyo dilkooda xaggiisa ow naxwu haadaa ama hadalkan oo kale ah buu yidhi hablii hada sayf hablii hada sayfa seeftaan ii hibay faqaala wuxuu yidhi nabiga haadaa laysa lii kan aniga iima sugnaanin walaa laka adigana kuuma sugnaanin yacnii umuurahan qanaa'imta iyo ku saabsan aniga melihi adigana melihid faqultu waxaan idhi casaa an yucطaa haadaa waxaa laga yaabaa kan in la siiyo man laa yublii balaa-ii qof aan markaa yacnii waxa aniga aan muujiyey aan muujinaynin oo wacdaraha aniga aan dhigay qof aan dhigin yaa laga yaabaa in la siiyo ayb yacnii inta aniga aan nicmo iyo wanaag aan keenay qof aan keenaynin fa jaaanii rasuulu llahi fa jaa-nii rasuulu rasuulkii baa ii yimid faqaala inaka sa'altanii waad sua waa i su-aashay walaysa lii anigana malihi waqad saara lii aniga ayuu ii ahaaday wahuwa laka adaana iska leh fanaزlad waxaa soo degtay yasأaluunaka can اlanfaal yani yasأaluunaka can اlanfaali qul اlanfaalu lilahi wاrasuul alle iyo rasuulkii baa iska leh faاtaquu اllaha waaslixuu data baynikum waaطiicuu اllaha warasuulahu marka alle aniga ayuu ii yeelay adaa iskale marka waxaad moodaa marka waxay ku dhacaysaa waa inta aan qanaa-imta qeybinteeda iyo aanay imaanin ayb markii dambeda aayaddii waxaa timid waclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusa marka ilaahay baa kala qeybiyey nebiguna qaabkaa unbuu u mari jiray wixii fay ahna nebiga isagaa lahaa qeybintiisa meeshii uu masaalixda u arko iyo ayuu dhigi jiray laakiin wixii hanaa-im ah markii dambe waa la kala qeybqeybiyey oo arbacatu akhmaasna waxaa la siiyey muqaatiliinta khumusna waxaa loo qeybiyey shan qolo sidaan soo marnay qaala hada xadiidu xasanu صaxiix waqad rawaahu simaakun can muscab bni sacdin ayضa qaala wafi lbaabi can cibaadaةa bni الصaamit qala xadaثna mxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qala xadaثna cumar bnu yunus alyamaamiy wahuwa hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita qala xadaثna cikrimat bnu camaari qala xadaثna abu zumayl wahuwa simaku bnu اlwaliid alyamaamiyu laysa bihi baأsu qala xadaثanii cabdullaahi bnu cabaasi qala xadaثanii cumar bnu الkhaطaab qaala wuxuu yihi cumar nadara nabiy llahi sal ly slam nebigu wuxuu eegay ila lmushrikiina gaaladii whm alfun kunna ay yihiin wa asxaabuhuna halaaثu mi'ati wa bidcata cashara rajulan saddex boqol iyo dhowr iyo toban ay yihiin asxaabtiisa faاstaqbala nabiy llahi sal l slam nebigu wuxuu u jeestay alqiblata qibladii uma madda yadayhi labadiisii gacmood buu taagay wajacala wuxuu gudagalay yahtifu inuu u qayshanayo birabbihi rabbigii allaahuma anjiz lii maa wacadtanii ilaahu waxaad ii yabooday ii goo oo ii fuli allahuma inaka in tuhlik hadihi alcisaabata kooxdan haddaad halaagtid min ahli lislaami oo ahlu islaamka ah laa tucbadu fi lardi dhulka korkiisa lagugu caabudi maayo famaa zaala kama zuulin yahtifu birabbihi inuu rabbigii u qayshanayo maaddan yadayhi labadiisa gacmoodna mid taagayo uu yahay mustaqbila alqiblati qiblada u jeedo xataa saqada ridaa'uhu ilaa go-iisii ou dhacay min mankibeyhi labadiisa garbood ou ka dhacay marka xadiidkan ada wuxuu u keenay aayadda soo socoto id tastagiisuuna rabbakum fastajaaba lakum ayb faataahu abuu bakrin abuu bakar baa u yimid fa akhada ridaa'ahu go-iisiibuu qaaday ayuu faalqaa ayb fa alqaahu wuxuu ku tuuray calaa mankibayhi labadiisa garbood uma iltazamahu min waraa'ihi waa ku dhegay nebiguu ku dhego xagga dambe ayuu kaga dhegay faqaala wuxuu yidhi yaa nabiy allaahi ilaahay nebigiisow kafaaka munaashadataka waxaa adiga kugu kafaaka munaashadataka kafaaka yacnii ka joogistaada yacnii ka joog munaashadataka dalabkaaga aada rabbigaa wax ka dalbaysa mar marar badan oo ilaahay waad waad dalabtay ilaahay waxna waa ka barisay yacni intaa kugu filan munaashadataka dalabkaaga rabbaka aada dalbaysa marka munaashadataka laba dabdi baa ku jirto dabdi waxa uu yahay in la in la nasbiyo oo taada la fadxiyo macnuhuna uu noqonayo kafaaka marka laga dhigo ismu ficil oo kale xasbuka iyo kafaaka iyo isku mid laga dhiga markaa oo markaa waxay ka dhigan tahay macna alficli bay wadatahay oo min alkafi ah yacnii ka joogsashadaada yacnii ka joogsay ka dhigan tahay munaashadataka rabbaka ee waxaa kaloo la dabdiyey sida qaadiciyaad ou sheegayo munaashadatuka oo taada in la godo sida haddii loo dhiga kafaadu markaas waaba ficil waa ficil maadi ka-dana waa damiir mutasil oo fii maxali nasbin mafcuulu bihi ah munaashadatukana faacilu kafaaw labadaa dabdi baa ku jirta towjiihooduna sidaas weeya fa inahu sayunjizu laka waa kuu goyn doonaa alle maa wacadaka wuxuu kuu yaboohay faanzala allahu alla wuxuu soo dejiyey id tastagiisuuna rabbakum faاstajaaba lakum anii mumidkum balfi min almalaa'ikati murdifiin faamadahm اllahu biاlmalaa'ikati alla wuxuu ku taageeray malaa'igtii malaa'igtii buu alla ku taageeray uu gurmad uga dhigay qaala hada xadiiثu xasanu صaxiixu غariib la nacrifhu min xadiiثi cumar ila min xadiiثi cikrimata bni camaar can abi zumayl wabu zumayli ismhu simakun اlxanafiyu wainama kana hada ywma badrin ayuu ahaa qala xadaanaa cabd bnu xumaydi qala akhbaranaa cabdالrazaq can israa'iil can simakin can cikrimata can ibni cabaasin qaal lama faraqa rasuulu اllahi sal l slam nebigu markuu dhammeeyey uu ka faaruq noqday min bedrin beder qiila lahu waxaa lagu yidhi calayka alciiru waxaad ogaataa safarkii dadkii baa waxay ku yidhaahdeen safarkii kaa fakaday gaar leanna beder waxay ku dhacday nebigu inuu u baxay safar gaalada usoo socday ee allana wuxuu u yaboohay laba shay midkood waid yacidukum allahu ixda طaa'ifatayni annahaa lakum watawaduuna ana gayra dati shawkati takunu lakum safarkaa inay helaan oy ku liibaanaan iyo in ay qolada soo baxday maka ka soo baxaysa ay dagaal la galaan oy ka guulaystaan qoladan marka maka ka soo baxday oo kunkan nin ah dhibaa ka sokeeya leanna rag waayo waxaa dagaalkooda la wajahaya dhib baa ka sokeeya saxaabadu waxay iska jeclaayeen marka safarkan aayar la yska qaadanayo ilaahayna arrintu marka waxbuu ka wadayo laba ciidan baa marka inay qoorta isu galaan ayagoon isballansanin id antum bilcudwati اdunyaa wahum bilcudwati اlquswaa warakbu asfala minkum walow tawaacadtum lakhtalaftum fi lmiicaad markaabaa markaa nebigu beder markuu ka faaruq noqdaa la yidhi safarkiina orodoo aadoo kusoo dar haddana safarkii marka waa ka dhuuntay oo wuxuu aaday dhankan xeebta u maray maka ayuu ka degay isagoo nabad qabo laysa duunahaa shay-un laysa duunahaa sokadeeda shay-un ma ahaanin yacnii safarka hadda wax kaa xigo oo adiga kugu ciriirin karaa male nimankii qoraysh waa jabeen oo safarkii aad ku dar isagana qaala wuxuu yidhi fanaadaahu lcabbaasu cabbaas baa u dhawaaqay wa huwa fii wathaaqihi isaga oo xarigiisa ku xiran leanna cabbaas waa la qabtay isaga beder baa lagu qabtay waa maxbuus ayaa wuxuu ku yidhi laa yasluxu kuma habboona wa qaala waxa uu yidhi liana allaha alle wacadaka ixda daa'ifatayn labadaas koox ilaahay mid unbuu kuu yabooho labadan ku siinayaa adiga laguma dhihin mid buu alla kuu yaboohay waqad acdaaka maa wacadaka wixii uu kuu yaboohayna waa lagu siiyo nimankii waa ka guulaysatay qaala sadaqta nebigu marka wuxuu yihi run baad sheegtay marka waa iska dahayy maslaxana dabcan de waa ku jirtaayo qofka haddaad xeeradiisa ugu dambayso ka daba tag aada maagto de marka dambe waa kugu soo jeesanaya adiga laftaada isma hubtid yani inta inta lagaa cabsanayo xoogaa xoogga leedoo ninkiina tiiha iyo wareerka iyo walwalka oo ku jiro ee adiga laftaada oo wax kuu ogol yahay yaa waxay roon tahay xoogaa inaad waxaagii kala nadaamsato dayib laakiin haddaad iska oroddo un meesha ugu dambaysaan orod ku tegayaa dhahdo haddee ninka markaad meeshiisa gaarto de wax badan uu helayaa uunan heli lahayn awel ayb markaa nebigu waa iska yeelay sidii marka de ilaahayna mid unbaa ayuu u yaboohay ayb qala hada xadiiثu xasan qala xadaثna sufyaan bnu wakiic qala xadaثna bnu numayr huwa cabdullaahi bnu numayr ayb nusaqa qaar waxay dhigayaan ibnu abi numayr ibnu abi numayr qalad ibnu numayr an ismaaciila bni muha an ismaaciila bni an ismaaciila bni ibraahima bni muhaajir can cabaad bni yuusuf cabaad bni yuusufkan waa majhuul wyuqaalu cabaad bnu sacdi rawaa lahu tirmidiyu faqad ayb ninkan jahaala ku sugan can abi burdata bni abi muusa can abihi qaala qaala rasuulu llahi sal l slam anzla allahu alla wuxuu soo dejiyey calaya korkayga amaanayni laba amaan laba nabadgelyo aad ku nabadgelaysaan liummatii uu usoo dejiyey ama liummatii usugnaaday wma kana allahu liyucadibahum waanta fiihim wma kana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun yani joogidda isaga oo dhex joogana waa ammaan istikfaarta intay wadaanna waa amaan waa amaanu can اlcadaab faidaa madaytu haddaan tago aniga taraktu fiikum اlistikfaara istikfaartii baan idinkaga tegay ilaa ywmi اlqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha middaa marka laazima haddaan anigu dhinto midda kale ku dheganaada qaala hada xadiiثu غariib waismaaciil bnu ibraahima bni muhaajirin yudacafu fi اlxadiiث qala xadaثna axmed bnu maniic qala xadaثna wakiicu can usaamaةa bni زaydi can saalx bni kaysaan can rajuli lam yusamihi can cuqbaةa bni caamiri ana rasuula اllahi sal ا slama qara'a nabigu wuxuu aqriyay hadihi اlaayaة cala alminbari buu ka aqriyay waaciduu lahum ma istatactum min quwa qaala wuxuu yidhi alaa hooy ina alquwata alramyu quwada waa shiishka waa ganista halaaa maraatin saddex jeer buu yidhi alaa ina allaha alleh sayaftaxu lakum اlarda dhulkou idiin furayaa wasatukfawna alma'uunata waxaa la idinka kaafinayaa qarashka dagaalka waxaa la idinkaga kaafinayaa waxa aada furashada ku helaysaan markii hore waxay ahayd dadka dagaalamaya ayagaa iska bixi jiray waxooda tabartu waa iska yarayd marka fatxi badan baad heli doontaan oo markaa wixii aada fatxigaa ku heshaan iyo guushaas ayaad jihaadka ku qarash garaynaysaan wax loo weyn maayo waay ayb falaa yacjizanna axadukum midkiin yaanu ka caajisin an yalhuwa inuu ku daaho oo uu ku markaa ciyaar iyo waxa uu ka dhigto iyo lugabaxsi biashumihi leebabkiisa yani midkiin hadduu ciyaarayo ciyaar faa-iido leh ha ciyaaro leebabka iyo waxaa ha ku shiishtamo oo shiishkii markaa yacni ha barto ayb haddii markaa qofku uu ciyaarayo lahwiga waxaa samaynayo kan lahwiga ha ku samay fawaa-id badanna waa ku jirta hadda furuusiyada iyo shiishka iyo maxaa yeelay wax badanna ma khasaarinayo qofka shiishka yaqaano kan shiishka aada u aqooninna waxaa laga yaabaa inuu wax badan khasaariyo meesha uu kani wixiisana dhaqaalaysan karo muslimiintiina marka marka uu u keenayo si fudud uu faa-iido ugu keenayo ayb marka shiishka barashadiisu wax fiican quwada marka alaa ina alquwata ramyu marka la leeyahay xasri ma aha exasriga un markaa alaa ina alquwata ramyu macnaha laga garan kara xasriga meeshan ku jiro macnuhu waxaa weeyaan sida alxaju carafa oo kale u noqon kara oo xajku maaha intaad carafo istaagta iska soo tagta ma laga wado ee qeyb weyn bay ka tahay tan marka qeyb weynu ayay quwada ka tahay ramyiga ee quwada keliya ramyiga kuma koobna oo culuum badanaa la rabaa qofku inuu barto oo dagaalka ku saabsan nin shiishkau baranaa nin wuxuu baranaa yacni hogaamintou baranayaa mid kale wuxuu baranayaa yacni qiyaasaha iyo sida markaa yacni waxyaabahan tobografiyada iyo la yidhaahdo waa cilmi dagaal waaye waa badan yihiin aan cilmiga dagaalka shiish keliya maahan un ayb shiishku laakiin meel weyn uu ka joogaa unbaa laga wadaa waxaa kaloo iyadana aan meesha ka marnaanaynin quwada macnawiga ah quwada macnawiga waxay tahay ad horta maxaad u dagaalamayna yaas u dagaalamaya waa inaad taqaano ninka yidhaahda marka taasi looma baahna dad marka waxaa iska soo baxayo iska mooryaan oo kale a hadaf aan lahayn sharciguna mooryaan iyo hadaf laawe waxba ku fali maayo marka quwada iimaaniga waa daruuri oo qofku inuu garanayo rabbigiis dagaalkan cidda oo u wado diinkii yacni waxyaabo badan inuu garanayo oo markaa yani dagaalku walidalika maa min yacni ma jiro meelahan lagu tababaro askarta iyo maa min meel ma jirto ilaa waxaa la yacni wax hanu hanuunin la yidhaahdaa la baraa hanuunin hanuunintu waxay tahay qofka wuxuu u dagaalamayo iyo waxa uu xilka u qaaday waxaasaa lagu baraa islaamku marka hanuunintiisu waxay noqonaysaa qofku in yacni qalbiyan qof dhisan inuu yahay alla kacabsi inuu leeyahay yani waxbaa loo dhiibayaa wax dilaayo waxaas wax dilaaya lama rabo inuu qof walba ku dilo iyo dadka inuu ku dhaco waa inuu qaadi karaa mas-uuliyaddeedana ka bixi karo taasna waxay ku imaan kartaa malaka alla ka cabsi inuu leeyahay dadka gabalaa marka si kale u fasiraya malaka alla ka cabsi marka la sheego yacni waxay ku leeyihiin marka dagaalkiyaa la diidan yahay dagaalkaa la diidan yahay wax adigu waxaan ahayn waxaa la diidan yahay maani wax kale ma haysid miha qofkan haddii la yidhaha labadan quwaba ha laga helo wax la diidan yahay ma le tanna waa la rabaa midanna waa la rabaa wax la diidan yahay marka ma jiraan leanna ilaahay waa cidduu dadka uu amraayaba waa dad iimaan la laga helay ayb bacdi naas marka waxaa jira culimo waaweyn arrintan ugu dacniyey uguna duray oo yidhaahdeen aayad xadiidkaanay gafeen leanna nebigu wuxuu yidhaha laa ina alquwata ramyu quwadan iimaaniga xaggee loo wadaayo alaa ina alquwata ramyu maa ka hor imaanaya taas marka qaala waqad rawaa bacduhum hada alxadiida xadiidkan bay wariyeen can usaamata bni zayd can saalix bni kaysaan usaamata bnu zaydkan yaa wahay axmed usaamata bnu zayd bn xaariha ya alleyti saxaabi miya mase can saalix bni kaysaan can cuqbata bni caamirin qaala waxadiidu wakiicin asaxu wasaalix bnu kaysaan lam yudrik cuqbata bni caamirin waqad adraka bna cumar ayuu soo gaaray ayib marka can saalix can cuqbata inqiaaca ku jiro riwaayadii hore marka can rajulinta waa saasa saasaa sax qaala xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa abu mucaawiyata can ilacmash can camri bni murata can abi cubaydata bni cabdillaahi can cabdillahi bni mascuudin qaala lamaa kaana yowmu badrin markay ahayd wajii'a bilusaaraa maxaabiistana la keenay qaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi maa taquuluuna fi haulaai lusaaraa maxaabiistan maxaad ka leedihiin fadakara fi lxadiidi qisatan ayuu sheegay faqaala rasuulu llahi sal l slam laa yanfalitanna yownan tegin oo gadoomin axadun axad minhum iyaga ka mid a ilaa bifidaa-in furasho un ha ku tago inuu isfurto ow darbi cunuqin ama qoor goynteed inayaanu iska bixin ilaa inuu isfurto ama qoor goynteed faqaala cabdullaahi bni mascuud faqultu yaa rasuula allah ilaa suhayla bna baydaa rasuul allow ilaa suhayl bnu baydaa maahane fa inii samictuhu waxaan maqlay yadkuru lislaama isagoo islaamkii hadal hayaan maqlay qaala fasakata rasuulu llahi sal l slam nebigu waa aamusay qaala ibnu mascuud wuxuu yidhi famaa ra'aytunii ma is arkaynin fii yowmin maalin akhwafa loo cabsi badan yahay an taqaca calaya inay korkayga ku dhacdo xijaaratun dhagax min asamaa'i xaggeeda uga soo dhacdo minii maali aniga la igaga cabsi badan yahay ma jirin miniidan markaa afcalu tafdiilkii baad xaggaasaad ku tacallujinaysaa fi dalika alyowmi maalinkaa dhexdiisa xataa qaala rasuulu llahi sala l slam ilaa nebigu uu yidhi ilaa suhayla bna albaydaa ninkaa maahan qaala wanazla alqur'aanu qur-aankii baa soo degay biqowli cumar maa kana linabiyin an yakuna lahu asraa xataa yudkina fi lardi ilaa aakhiri اlaayaat ayb qaala hada xadiidu xasan waabu cubaydata bnu cabdillaahi lam yasmac min abiihi oo yani xadiidkii hore inqiaac baa ku jira markii dambe aayaddan baa markii hore timid iyadoo weliba aada nebiga iyo loo canaantay waana maxaabiiskuwii ugu horreeyey markii dambena waxaa timid fa imaa manan bacdu wa imaa fidaa'an imaamkaa khiyaar la siiyey maxaabiista siduu ka yeelayo isaga khiyaarkiisuna waa maslaxatu lmuslimiin inuu la fiiriyo isagu siduu iska rabo ma yeelayo qala xadaanaa cabd bnu xumayd qala ahbaranii mucaawiyaة bnu camri can zaa'data can اlacmash can abi salix can abi hurayrata can الnabiy sal ly slama qaala lam taxila alhanaa'imu hanaa'imtii ma xalaal noqonin liaxadin axad uma xalaal noqonin suudi ru'uusi madaxyadoodu madow yahay min qablikum idinka hortiin ayb fakuluu mima hanimtum xalaala طayiban tiib waa marka kaanat tanzilu waxaa soo degi jiray naarun dab min asamaa'i samada xaggeeday ka imaan jirtay fata'kuluhaa way cuni jirtay qaala sulaymaanu alacmash faman yaquulu hada ilaa abaahu faman yaquulu hada ilaa abuu hurayrata alآan yaa dhahayo kan yani cid dhahaysaa ma jirta kani hadda ilaa abuu hurayrata maani yani abuu hurayra un warinayo falamaa kaana yowmu badrin markay ahayd waqacuu fi lghanaa'imi qhanaa'imtii bay ku dhaceen qabla an taxila lahum intaan loo xalaalaynin yanii hanaa'imtii bay qaateen iyadoo aan markaasi go-aan weli ka imaanin faanzla allahu tacaala alla wuxuu soo dejiyey lowlaa kitaabu min allahi sabaqa lamasakum fima akhadtum cadaabun cadiim qala hada xadiidu xasanu صaxiix bacd nusq marka gariib iyay ku darayaan min xadiid اlacmash wamin suurati towba wamin tafsiri suurati الtowba qala xadaanaa mxamed bnu bashaar qala xadaanaa yaxya bnu saciidi wmxamed bnu jacfari wbnu abi cadiy washl bnu yusuf wahuwa alanmaaiyu qala xadaanaa cawf bnu abi jamilata huwa cawf bn abi jamilata alacraabi qala xadaanaa yaziidun ilfarisiy wahuwa maqbuulu huwa albasriyu maqbuulu abu daawud iyo tirmidi iyo nasaa-i baa u wariyaan qaala xadaanii bnu cabaasin qaala qultu licuhmaana bni cafaan ayaa waxaan ku idhi maa xamalakum maxaa idinku xambaaray an camadtum inaad u qasadeen ila alanfaal wa hiya iyaduna min almathaanii suuradaha boqolka aayadood ka yar ay tahay wailaa baraa'ata iyo baraa-a wahiya min almi'iin baraa-ana ay ka mid tahay suuradaha boqoleyda ah fa qarantum beynahumaa aada iskugu xirteen marka yani labadan maxaa isugu xijiseen suurad oo midna ay yar tahay boqol aayad aynan dhammayn midna ay badan tahay aayadaheedu badan yihiin walam taktubuu beynahumaa satra bismi illaahi araxmaani araxiimna dhexdooda maydnan ku qorin wawadactumuuhaa fi sabci diwaal waxaadna dhigteen labadan suuradood toddobada suuradoo dhaadheer baad geliseen faqaala cuhmaanu cuhmaan wuxuu yihi kaana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa mimaa ya'tii calayhi الzamaanu inuu u imaanayay waxyiga yacni zaman korkii ayb wa huwa yunzalu calayhi iyadoo lagu soo dejinayay asuwara suuradaha huwa yunzalu calayhi suwaru lagu soo dejinayo dawaatu lcadad tira u saaxiiba yacnii waxyigu waa kala dheerdheeraanayay mararka qaar muddow moogaanayay mararka qaarna waa suuradaha lagu soo dejinayay fa kaana wuxuu ahaa idaa nasala calayhi shay-u shay hadduu korkiisa kusoo dego dacaa bacda man kaana yaktub dadkii qori jiray waxyiga qaarkood buu u yeeri jiray zayd bnu thaabit iyo muaawiy mucaawiye iyo ayb fayaquulu wuxuu dhihi jiray dacuu haa-ulaa'i alaayaati aayadahan dhiga fi suurati alatii yudkaru fiiha kada wa kada suurad heblaayo yacnii aayadahan suurad heblaayo kudha ku qora faa'iido kalow keenay marka cuhmaan wixii la weydiiyey maahane faa'iido kalowba keenay faa'iidada uu keenay waxay tahay aayadaha suuradaha in la geliyaa inay towqiifi tahay laakiin suuradaha isku xijintooda arrin ijtihaad ku dhisan oo saxaabadu ku ijtihaadeen wey walidaalika masaaxifta musxafkii ubay ibnu kacab iyo musxafka abumusxafkii ibnu mascuud iyo suuraduhu tartiibtan uguma qornayn ibnu mascuud isaga wuxuu u tartiibiyey musxafkiisa sida ay usoo kala degeen ayuu u kala tartiibiyey idan marka suwarka tartiibtooda towqiifi ma aha aayadaha laakiin suuradda la gelinayo aayadaha waa maxay waa towqiifi taas nebigaa marka dhihi jira aayadahan suurad hiblaayo ku dhex dara aayadahan suurad hiblaayo ku dhex dara ayuu dhihi jiray ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa qur-aanka in la qori jiray nebigoo nool ee markan dambe musxaf unbaa lagu ururiyey maahane waa qornaay laakiin wuxuu ku qorqornaay meelaha lafaha iyo maqaarada iyo nin walbaa waxbaa u qornaa hal meel kuma urursanayn laakiin waidaa nasalat calayhi alaayatu hadday kusoo degto aayad fayaquulu dacuu hadihi alaayata fi suurati alatii yudkaru fiiha kada wakada wa kaanat alanfaalu anfaal waxay ahayd min awaa'ili maa nasalat bilmadiina hadda u sheegaa marka anfaal waxay ahayd suuradihii ugu horreeyey madiine kusoo degay markii lala tegay wa kaanat baraa'atu baraa'ana waxay ahayd min aakhiri اlqur'aani qur-aanka aakhirkiisay ka mid ahayd oo soo degay meeshaa marka munaasabo oo waxaa ka dhexaysa awaliye iyo aakhiriya awaliyada iyo aakhiriyada waa munaasaba lafteeda maogtaha wax lagu fiiriye mararka qaar lagu ictibaariye ya munaasaba haa awaliyi aakhiriyi muna didday isku yihiin wa kaanat qisatuhaa taas marka waa keenaya marka in laysku ag qoro wa kaanat qisatuhaa qisadeeduna waxay ahayd shabihatan mid shabahdo biqisatihaa anfaal qisadeeda mid shabahdo biqisatihaa towba say u shabahaysaa marka waxay u shabahaysaa labaduba waxay ka hadlayaan cuhuudda yacni suuratu lanfaalna cuhuudday ka ka warantay suuratu tawbana cuhuudda burinteeda munaasabad didiya waa iyadana soo maha haahe waxaa ku jirta suuratu lanfaal wain janaxuu lisalmi fajnax laha watawakal cala allah waima takhaafana min qowmin khiyaanata fanbid ilayhim calaa sawaa iyo haddii khiyaano aan laga cabsanaynin heshiiska waa lagu jiraa macnaheedu midaanna maxayba la soo degtayna maxayba la soo degtay baraa'at min allahi warasuulihi ila aladiina caahadtum min almushrikiin fasiixuu fi lardi arbacata ashhurin waclamuu anakum gayru mucjizi illah saasay iyadana la soo degteen ayb maadaama ay cuhuuddii afar bilood kasoo dhigtay oo fasiixuu fi lardi arbacata ashhurin waxaa ku jirta naqd lcuhuud meeshaana marka munaasabaa ka jirto ayb fadanantu waxaan maleeyey marka annahaa minhaa inay iyada ka mid tahay malayntana waxaa keenaysa suuratu tawbana bismi illaahi lama soo degin iyada mar haddaanay bismi illaahi la soo degin labada suuradna munaasabadaa ka dhexaysa waa la ysku ag qoray marka bisinna male marka saas markaad uga dhammaato in allaha bikulli shayin caliim baraa'atu min allahi baad gelaysaa ayb wa kaanat fadanantu anahaa minhaa faqubida rasuulu llahi sal l slam nabigii waa la oofsaday walam yubayin lanaa minhaa isagoo walam yubayin lanaa isagoo noo caddaynin annahaa iyadu minhaa inay ka mid tahay isagoo noo caddaynin buu dhintay nebigu hadda qur-aan maula dhintay ounan sheegin maya qur-aankii waa jira ee waxaa markaa labadan suuradood sida inay inay hal suurad isku yihiin iyo in kale iyaanu u caddaynin famin ajli dalika kaagaa dartiis ayaan qarantu baynahumaa isla xiriiriyey walam aktub baynahumaa mana qorin sadra bismi illaahi raxmaani raxiim fawadactuhaa fi sabci diwaal labadoodiioo wada jirana sabcu diwaalan yeelay saxaabadiina waa ku waafaqeen khalaas musxafkana saasuu u qoran yahay asxaabtii marka de qur-aanka aruurin oo aad bay ugu dadaaleen qur-aanka si uunan u dayacmin markay dhinteen dadkii dadkii quraada ahaa markay arkeen inay waaqaco ku la-deen qaar badan oo ka mida waa kii abubakar iyo cumar intay tashteen war qur-aankii musxaf ha lagu jamciyo oo zayd ibnu thaabit loo xil saaray oo la jamciyey oo zaydna sababta loogu xil saaray nin dhallinyaro ahaa kaatibul waxyina waa ahaa cardadii ugu dambeysoo jibriil iyo nebigana waa joogay isaga wax badan uu ogyahay isagaa loo xil saaray marka sidaabaa marka lagu qoray iyada marka iyadoo ay aad u tatabuc ku sameeyeen weliba qaab tawaatur a loo k loo loo ururinayey marka markii dambena haddana cuhmaan xilligiisii ayaa masaaxiftii kale inta laga tegay oo luqadii kale ku qornaa ayaa luqatu quraysh la reebay intaas marka saxaabadu diinkay u dadaalaayeen annagana waa noo dadaalayeen oo qur-aankan hadda aan sida dhibka yar ku baranayno ama ku akrinayno ama yacnii aad waxa way ugu soo dadaaleen ninkii ayaga cadowsada marka ama cuqdo u qaado waa qof aad u jiran oo aada u faalxo ayb qال hda xadيiث xasn laa نcrifه ilا min xadiiثi cawf عan yزيd الfarisiy عan بni cabaasi وyزيd الfarisiyu qad rawى عan بni cabaasi غayra xadiiثi وyuqaalu huwa yزيd بn hurmus وyزيid الraqaashiy الraqaashiy qaafku waa fudud yahay huwa yزيid بn aban الraqaashiyu wlam yudrik iبn cabaas ma soo gaarin inamaa rawى عan أنس bn malik unbuu ka wariyey wakilaahumaa min ahli اlbasrati labadoodaba wayaziid اlfarisiy aqdamu min yaziid alraqaashiy labadan yaziid maadaama magacoodu isleeyahay waa kala bayaaninaha caadaadkiisa sida ay tahay qala xadaana alxasan bnu caliyin اlkhalaal qala xadaana xusein bnu caliyin اljucfiy can zaa'idata can shabiib bni qarqadata wahuwa hiqat rawa lahu asxaabu kutub sita can sulaymaana bni camri bni اlaxwas wahuwa aljushamiyu maqbuul qala xadaanii abi anahu shahida xajat alwadaaci maca rasuuli illahi sal l slam ayuu xaadiray faxamid allaha waatnaa calayhi allow ammaanay waa faalleeyey wadakara waa waaniyey wawacada dadkiibuu wacdiyey uma qaala ayu yowmin axramu maalintee ahaa ugu xurmo badan maalmaha ayu yowmin axramu ayu yowmin axramu yani akaru xurmatan akharu xurmatan qaala faqaala annaasu dadkii waxay dhaheen yowmu lxaji alakbar maalinta xajka weyn yaa rasuul allah qaala faina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum dhiiggiinna maalkiinna cirdigiinna calaykum korkiina xaraamun waa ka xurmati yowmikum haada maalinkiinan xurmadeedoo kale fii baladikum hada fii shahrikum hada alaa laa yajnii jaanin ilaa calaa nafsihi mid jinaayo iyo dembi geystay ma jinaayey ilaa nafsadiisa maaha ayb waa soo marnay xadiidkan walaa yajnii waalidun calaa waladihi waalid ma jinaayeynayo jinaaye uma soo jiido waladkiisa walaa waladun calaa waalidihi waladna ma jinaayeeyo waalidkiisa sababta macnaha waxay tahay haddii nin wax dilo aabbihii lama qisaasanayo aabbuhu hadduu wax dilana wiilkan qabsanaynaa waa qisaasaynaa ma la dhahay leanna laba qof bay kala yihiin walaa taziru waasiratun wisra ukhraa laakiin iyagu marka dabcan de wixii mas-uuliyaddiisa yacni w hadday diyo iyo baabkaas noqdaan oo khada iyo wax lamida wax loo dilay dabcan de aabbuhu isaga iyo wiilku ninka wax dilay caaqilada diyada laga qaadayo ninka wax dilay aabbihii kuma jiro aabbaha kuma jiro leanna aabbaha nafsulwa ninkii wax dilay bau la mid yahay isagoo kale un waay waxaa marka laga qaadayaa waa casabada iyo kuwaan kale ayb ayb hadduu isaga markaa da wax siinayo waa sii karaa laakiin casabada ayay waajib ku tahay alaa ina almuslima aqu lmuslim falaysa yaxilu limuslimin muslim uma xalaal ah min akhiihi walaalkii xaggiisa shay un shay ilaa maa axala min nafsihi ilaa maa waxa maahane axalla yacni uga xalaal ah min nafsihi nafsadiisa adiga nafsadaada marka ma dilaysi ee ninkanna nafsadiisa marka ma ku xalaal ah alaa waina kula riban riba dhammaanteed fi ljaahiliyati jaahiliyada dhexdeeda ahayd mowduucun waa mid la tuuray laga tegay ey matruukun lakum waxaa leedihiin ru-uusu amwaalikum maalyaalkiina raas raasumaalkooda laa tadlimuuna ma dulminaysaan walaa tudlamuuna la idin dulmin maayo hayra ribaa caba hayra riba alcabaas bni cabdilmualib maahani fainahu mowduucun kulluhu dhammaanteed waa la tuuraa dadka kale deynta ka maqan ayaa waxaa la yidhi marka idinka ribadii baa laga la tuurayaa laakiin raasumaalkii waa leedihin hayra riba alcabaas fa inahu mowduucun kulluhu yani wuxuu ka wadaa kuwa kale ribadooda lama tuurayo maaha wau soo sheegaye yacni ribada yacni cabaasaan ka bilaabayaa ayb oo ribada cabaas iyada yacni maadaama cabaas nebiga adeerkiis uu yahay yacni nebiga xukunka wuxuu ku fulinayaa dadka dad ugu dhow weliba si wuxuu ugu fulinayaa marka aada u badan oo iyaga xataa yacni isaga sida ugu dhammaystirnaan badan oo u sameynaan ayb waawalu riban xadiidkii kale wuxuu ahaa waawalu riban adacuhaa riba midda ugu horreysoon tuurayo waa ribaanaa buu yidhi nebiga annaga ribadeen riba alcabaas ayb tii cabaas ka maqnayd iyadaa lagu bilaabaaba si loogu quus qaato marka ninkii kalena marka uunan u dhihin hadhow waa xoogaa bani aadamku waxbay iska fiiriyaan alaa waina kula damin dhiig kastaoo kaana fi ljaahiliyati ah mowduucu waa mid laga tegay wa awalu daman adacu dhiig midka ugu horeeyoon ka tegayana min dami ljaahiliyati damu lxaarit bni cabdilmualib kaana mustardacan ayuu ahaa mid yacni markaa lagu nuujin dalbay oo yani inuu nuugo ayaa loo geeyey fii bani layth ree bani layth faqatalathu hudaylun baa dileen ninkaa marka ree hudayl ninkan ay dileen oo ree bani haashim ah cidna waxba uma haysano annagaa iska bilaabayna wax jaahiliyadii dhacay maadaama ay tahay waxba isuma haysano jaahiliyada culimmadu waxay yidhaahdaan sababta dhiigga jaahiliyada nebigu waxba aanu uga soo qaadin waxay ahayd lianna maxaa yeelay waxay ku dhacday nawcu yacni dimaa'daasi waxay ku daadatay can jahlin jahli iyo indhala-aan cilmi la-aan wax ku dhacayo haddii aan laga daba taga lays yidhaahdana waxba maxallis maayan hadda kadib ibnu taymiya marka wuxuu uga qiyaastay waxaan ujeedaa imaamu zuhri wuxuu uga qiyaastay dadka muslimiinta waqtiyada dimaa'da ta'wiilka ay iskaga daadiyaan oo dhexdooda marka yacni ta'wiilku iyo fitnada iyo kale ay iskaga daadiyaanna in marka aan baabkeedii marka qisaas iyo baabkaas laga daayo leanna wuxuu leeyahay jaahiliyadii bay shabahdaa waxayna ku shabahdaa fitnadu indhala-aan qofkani cilmi xataa hadduu lahaa waar indhama indhala-aan fitnatun camyaa fitnatun samaa buu nebigu ku tilmaamay sal alla l slam leanna qofkani wuxuu isu haystaa waa isla quman yahay marka uu miyir helana war wuxuu leeyahay ni xaggee waxaan xaggeen ka keenay ayuu dib u isu eedeynayaa midda noocaa marka ku dhacdo in markaa wax qisaasa iyo baabkeed laga daayo zuhri baana marka wuxuu yidhi saxaabadu sidaasay yeeleen buu yidhi ayaantii waqcatuljamal iyo sifiin iyo sidaabay yeeleen marka dabcan de maalka iyo de waxa layska haayo iyado dabcan waa laysu celina taasna laga hadlay labadaa marka xaala aljaahiliya iyo xaalada fidnada isku midaa laga dhigin maxay wadaagaan jahliga cadamu lcilmi alaa wastawsuu biاnnisaai khayran haweenka khayr isugu dardaarma fainamaa huna cawaanin waa maxaabiis ayagu cindakum agtiina qafaal maxaabiis unbay agtaada ku tahay reerkeedii baad kasoo waday gurigaagaad keentay halkaasay joogtaa marka wuxuu ku shabahayaa marka qafaal oo kale qof iska qafaalan adiga kuu qafaalan laysa tamlikuuna minhuna shay-an waxba ka hanan maysaan xaggooda hayra dalika intaa maahani ilaa an yaatiina yacni intaad ku leedihiin ilaa an yaatiina inay la imaanayaan bifaaxishatin mubayinatin faaxisho cad maahani fain facalna hadday sameeyaan fahjuruuhunna fi lmadaajici faaxishada cad markaa zina hadda lagama wadee waa edab daro fahjuruuhunna kaga hijrooda fi lmadaajici jiefka guriga ha ka teginina guriga dhexdiisa ku hijrooda wadribuuhunna garaaca darban garaacis hayra mubarixin aan bararinaynin mid wax bararinaysa aan ahayn fain aطacnakum hadday idin adeecaan oo idin yeelaan falaa tabquu calayhina sabiilan jid aada ku dishaan ha raadsanina alaa waina lakum calaa nisaa'ikum haweenkiina waxaa idinkugu sugnaaday korkooda xaqan walinisaa'ikum haweenkiinana calaykum dushiina xaqan bay ku leeyihiin faamaa xaqukum calaa nisaa'ikum xaqay idinku leeyihiin falaa yuuطi'na furushakum man takrahuun firaashiyadiinna waa inaynan kusoo joojinin cid aada nacaysaan walaa ya'danna ma idmayaan yani yaynan idmin fii buyuutikum guryihiina liman takrahuuna cid aada nacaysaan alaa waina xaqahunna calaykum xaqa iyagu ay idinka dushiina kuleeyihiin an tuxsinuu ilayhinna inaad ugu ixsaan fashaan fii kiswatihinna wa tacaamihinna marashadooda iyo cuntadooda ayb meeshan marka hadda wuxuu u keenay aayaddan yowma alxaji alakbar ila suuraddii sidaasaa ku jirteen ayb waadaanu min allahi warasuulihi ila اnnaasi yowma alxaji alakbari ana allaha bariiءu min almushrikiina warasuuluh yowma alxaji alakbar marka meeshaasaa laga rabaa qال الإmام أbو عيسى hda xadيiث xasن صحيiح وqad rawaaه أbوالأxوص عan شhبيب بن غرqdة hda آkخirه والله أعلم وصلى الله وsلم على نبيiنا